haatan kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya ibraahim daanduley iyo caashi cuud
mar kale dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenna heesaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha ibraahim oo toddobaadkan heesa xulah ayaan uga jeedaa liiska dhegaystayaashaan ugu talagalnay heesahaan usii daynayna marka midba midda kale waa ka daran tahay midba midda kale way ka shidan tahay marka kelmaddan laakiin shidnaanta ibraahim oo dadku waxay idhahdeen hana laga daayo dadku way ka qayliyeen waxay idhahdeen sida shidniinka wax kale noogu bedela marka waxaa tahay dhambaalada dhegeystayaasha ay noo soo dirsadeen dib aan u dhiganaynaa laakiin marka ugu horeysa waxaan dhegeystayaasha ibraahim usoo qabanaynaa heesta halkudhageedu yahay qormo qoortaada dheeroo lagu qoray cabaaryaha markaad xaggayga u soo qalluucisaabaa nebi yuusuf quruxdii qaadirkeenu siiyaad waa heystii qormo codadka labada fanaan cabdisalaad aadan beer dilaacshe iyo xaliimo khaliif magool
ay xareedu qarisaad qamarey quruxdeeda leedeedurmaruub helayo uu qaaniidye ay xareedu qarisaad qamarey quruxdeeda leedeed qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharaftee inqanjeedho laegtaye kama u qadinine qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharaftee inqanjeedho laegtaye kama u qadinine markan qamar kuwegaba kuwegaba markan qamar kuwegaba kuwegaba qamoyaay legede markan qamar kuwegaba kuwegaba markan qamar kuwegaba kuwegaba qamoyaay legede qortaada dheere lagu qoray cabbaadhada markaad xaggayga soo qallo cisaabey mallaqdaay qabaadka qortaada dheere lagu qoray cabbaadhada markaad xaggayga suuqlo cisaabey malaqdaay qabaadka
qorraxdu aroorti qaar la soo baxdo anaadku qarin baad umarow qabadeedi leede qorraxdu aroorti qaar la soo baxdo anaadku qarin baad umarow qabadeedi leede nebi yuusuf quruxdiye qaadirkanusiyad adna qaybi ka wadata
qabashadayda ganyaqayrabahow loo qaaday heesaa qutunkeeda leey labadaada qaariyo dhaxdu qabashadayda ganyaqayrabahow loo qaaday heesaa qutunkeeda leey dayax qadimaadiisii aan caad ku qariniyo cirko sagal ku qaydmiyo qurayshtii haweenkay dayax qadiimadiisii aan sagaal ku qariniyo cirko sagal ku qaydmiyo qurayshtii haweenkay qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qortaada dheere lagu qoray cabaarada markaad xaggayga suuqa loo cisaabeey malaqda ay qabataa
waa hagaag heestii qormo iyo codadkii cabdisalaad beer dilaacshe iyo xaliimo khaliif magol haddaan intaas kaga gudubno xaggii dhambaalada caasho haddii aan ku horreeyo dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray axmed cabdishire dalxiisyare iyo dawaaf macalin jaamac iyo macalin cali aadan caduur nafiise aadan caduur iyo luul aadan caduur iyo dhammaanba reer aadan caduur caasho buubiye iyo faadumo cabdiraxmaan iyo faadumo sheekh cabdi weli iyo xafse sheekh axmed cabdiqaadire sheekh cabdiqani iyo macalin xerow iyo hooyo seenab ciise iyo hooyo shamso iyo dhammaanba reer caanama waaye dhammaantood waxa ay joogaan daafaha dunida waxayna jecel yihiin in ay taaniyo dhalasho hawada u mariyaan xalwo ciise cumar iyo saygeeda cabdulaahi aadan caduur oo gabar ay ugu dhalatay bay yidhaahdeen eyl gabadhaasina waxaa loo bixiyey fatxi cabdulaahi waxaana ay leeyihiin ducadu xaggeena fatxi waxaan ku leenahay soo weyna noqo tii waalidkeed dadkeeda iyo dalkeeda manfacda aamiin maxaa tiri reer caanama waaye waxaama soo xasuustay qof shalay xamriga la hadlaya ibraahinow wuxuu lahaa riyo guriga ii joogaan listaaba caanaha ka cabaa marka caanaha arigana ibraahinow inkastoo adaa dhakhaatiirta iiga dhow laakiin waxaa la sheegaa inay indhaha aad nuurkooda u siyaadiyaan waxaa kaloo caasho aada u wanaagsan caanaha geela may kuwa meel bay u rooyihiin caanaha geela caanaha lo-da caanaha ariga laakiin ninkay riyo u joogaan guriga oo markuu caano u baahdo iyo caddeys u baahdaba kasoo dhiiqsanaya ka war
yaa heli kara laysla waa waa tahay dhinacii heesaha mar kale haddaan jalleecino waxaan soo qabanayaa heesta hayna kala walwaalin labada fanaan ibraahim adig le waa waa saciid khaliif iyo fanaanada zaynab cabdullaahi waygeelnimad way fiican tahay waaya araggeeda duqunbaa waqtiga joogaayo garan wadkeede garan wadkeede duqunbaa waqtiga joogaayo garan wadkeede garan wadkeede waraabuhuba wiig buu qadayo wabax la mooda waraabuhuba wiig buu qadayo wabax la mooda ayna kala walwaali ayna kala wareeri ayna kala walwaalin ayna kala wareeri waayihiyo admigu isma waayi doone isma waayi doone ayna kala walwaali ayna kala wareeg ayna kala walwaali ayna kala wareeg waayihiyo aadmigu ay isma waayo doone isma waayo doone
dhinaca dhambaaladah ayaan mar kale jaleecaynaa dhambaalkan waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o a soomaali tahniyad dhalasho oo farxad leh waxaa diraya baa layidhi dadka kale ah nimcaan jaamac maxamed shiine jaamac maxamed cali aadan maxamed aamina aadan maxamed iyo khadar saleebaan maxamed cabdi maxamed diiriye shiine cali maxamed ibraahim ciise maxamed iyo hinda cali maxamed iyo ifraax cali maxamed iyo maxamed cali caalin iyo maxamed deeq dowlad iyo sacad maxamed daahir dhammaan reer maxamed daahir oo isku duba baa layidhi oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxa ay jecel yihiin inay tahaneed dhalasho oo farxad leh wada u marayaan maxamed ciise maxamed oo ku magac dheer baa la yidhi quraabe iyo marwadiisa sucaad aadan oo wiilgu dhashay sagaal iyo tobankii bisha agoost dalka sacuudiga waxaa wiilkaasi loo bixiyey baa la yidhi yacquub maxamed ducada waa xaggiina yacquuba sacuudiga ku dhashay waxaanu ducaynaynaa in ilaahay ka dhigo midkiisa oo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfacaa maadaama uu sacuudiga ku dhashay beydkii nebigan uu ka agdhow yahayna inuu lugta u qaado halkaas waa tahay caasho heesihii ayaan dib ugu noqonaynaa adaan qalanjo ay ku qaayibay khayrkaa uga quusta dumaro adaa u qurxoon hablaha qarniga inaad qaran tahay ayaan qirayaaye allow allow hayga qaadin qoordheer waa heestii qoordheer iyo codkii cabdihaani xaash adan adan qalanjooy ku qaayibayoo dartaa uga quustay qayrkaa dumaro adaa u qurxoon hablaha qarnigo adigaa u qurxoon hablaha qarnigo inaad qaran tahay ayaan qirayaa jacayl qarawe u qaaday xamda jacayl qarawe u qaaday xamda allow hayga qaadin balqoor dheerta allow hayga qaadin balqoor dheerta jacayl jacayl qarawe u qaaday xamda jacayl qarawe u qaaday xamda allow hayga qaadin balqoordheer allow hayga qaadin balqoordheer allow hayga qaadin balqoordheer waye allow hayga qaadin balqoordheer cirko quruxloo qiyaasu da'o dhirtii ubax qariyay qaayalaho qorraxdu qabataa la qaab tahayo ishaydu qabatay ayaa tahaye ishaydu qabatay ayaa tahaye cirka quruxle quruxle qiyaasu da'o qiyaasu da'o da'o da'o cirka quruxle quruxle qiyaasu da'o qiyaasu da'o da'o da'o cirka quruxlo qiyaasu da'o cirtii ubax qariyay qaayalaho qorraxdu qabataad la qaabtahayo ishaydu qabatay ayaa tahaye ishaydu qabatay ayaa tahaye haddaan haddaanad basnaynin hurdada ma qabto anoo qarwayaan qudbeeyaaye haddaan haddaanad qoslaynin hurdada ma qabno anoo qarwayaan qudbeeyaaye udhaydiyataadu waa halquraho udhaydiyataadu waa halquraho adaa qumanay qalbiga degaye jacayl qarawe u qaaday xamda jacayl qarawe u jacay qarawey u qaaday xabad jacay qarawey u qaaday waxaa noo baaqayaa nimcaan jaamac maxamed iyo shiine jaamac maxamed iyo hooyo nuure cabdi cabdulaahi iyo abyo caydiida cabdi iyo waxay yidhahdeen sabaad yuusuf cabdulaahi iyo faadumo yuusuf cabdulaahi iyo maxamed cali caalin iyo ha ka tegina sacad maxamed daahir ay yidhaahdeen dhammaan reer cabdulaahi xuseen waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan qadar cali fuud iyo waxay yidhaahdeen siraad jaamac cabdulaahi oo arooskoodu uu ka qabsoomay burco ducaduna waa xaggeena arooskaas waxaan leenahay allah ka dhigo kii bashbashii barwaaqa la kulmay eebna uu kala siiyo ubad khayr qabo anigana aamin ayaan raacinaya ugu horreyn waxaan salaamaynaa baa layidhi shaqaalaha v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waan idinka guddoonnay dadka soo qoray dhambaalkan ee nagu soo salaamay marka xiga baa la yidhi waxaan kala nahay faysal maxamed guuleed asxaabtu way badan tahay tahniid bay dirayaan waxaa kaloo tahniyada ku jira cabdulqaadir maxamed guuleed abshir maxamed guuleed xuseen maxamed guuleed cabdirasaaq maxamed guuleed salaaxudiin maxamed guuleed iyo farduus maxamed guuleed fiican maxamed guuleed saynab maxamed guuleed anise maxamed guuleed iyo sidoo kale xamda raxma iyo maxamed baa ku jira dhammaantood waa ilmo maxamed guuleed iyo sidoo kale ibraahim waa cali ibraahim iyo aamine ibraahim iyo farxiye ibraahim iyo dhammaan ilmo nuur deer waxa ay dhaleen iyo waxa ay sii dhaleen baa layidhi waxay tahnid aroos u dirayaan injineer cusmaan cabdulaahi sheekh iyo marwadiisa shukri axmed xasan oo arooskoodu ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ducada waa dhankin ibraahino mararka qaar waxyaabaha is weydiiyey waxaa ka mid a dadku haddaba isguursadeen goormay xaaskiisa noqonaysa waa wixii hadda ka dambeeya xaaska markaan tahniyada dirno oo isguursadaan oo qalgalka hadduuba dhacaya maya maya caasho mar haddiiba meherka uu dhaco waa dhabaatay marka marka waa waa siday ku qoran tahay waa sax maya leedahay oo haddii hadda tahniyadii la diraayo haddaba la aqalgelayo hadda iyo wixii ka dambe arooska iyo xafladda iyo xalwaa la cunay iyo buskaa la cunay iyo hilibka iyo bariiskaa lasoo badiyay iyo waa uun ha lagu dara maahane sheekada hore ay u dhammaatay miya injineer cusmaan cabdulaahi iyo waa tahay waa kaa qaatay marwadiisa shukri axmed xasan arooskoodu wuxuu ka dhacay magaalada beledweyne waxaanu ugu dacaynaynaa in arooskaasi uu ilaahay ka dhigo midkii baraka leh ubad khayr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin waa hagaag waxaa noo baaqaya hooyo xulbo yuusuf waasuge iyo hooyo xakiimo muuse iyo aabe faarax fiidow sabriye iyo farxiyo farey sabriye hooyo sacdiyo daahir xerow iyo cimiyo xuseen yuusuf iyo hooyo khayro guure iyo eedo maryan cabdulle siyaad iyo hooyo xaawo cusmaan gaabow iyo cadar cabdulle bakhdari iyo maryam farey hagar iyo qaali dhegadeel iyo madiine maxamuud gocow iyo xaliimo ciise sheekh iyo waxay yidhaahdeen xulbo cabdi xuseen iyo eedo xaawo dhaalay iyo eedo xaliimo yuusuf waasuge iyo waasuga cumar yuusuf dhammaan waxa ay kala joogaan muqdisho iyo gobolka hiiraan gaar ahaan beledweyne iyo buuloburte waxaana ay jecel yihiin in ay taaniyad gaarsiiyaan shire farey dhaalay iyo canab faarax fiidow oo wiil ugu dhashay buuloburte wiilkaasna waxaa loo bixiyey maxamed shire farey waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena waxaan leenahay maxamed shire farey soo kor oo noqo kii dadkiisa iyo waalidkii iyo dalkiisa anfaca waa tahay ibraahino bal dhinacii heesaha mar kale haddaan jalleecno heestan dhinacaaga le waayo caasha haddaad igu soo reexday dhegeystayaashana heestaan u soo qabanayo waa bi waa jacayl waxaa ku luqaynaya cabdulaahi cumar xarago
haddii aanan ku bogin
haddii aanan ku bogin
anab bilis hawayneed biliciiga runaa
haddii aanan aanan ku bogin
anab bilis haweyneed biliciga runaa aan berye kuguma daalin berye kuguma daalin daalin lin berye kuguma daalin بري كوكما دالين دالين ليه iyo haweynu horta bilisay waa maxay waa maxay sawtii aan ku baray shalay iyo haweynu horta dilisi waa maxay waa maxay sawtii aan ku bari shalay inuu jacaylku ba'an yahay inuu jacaylku ba'an yahay weliowga
waa hagaaga dhambaalka ugu dambeeya dhinacayga ibraahinow ayaan dhegaystayaashu akhrinaya laakiin waa dhambaal dhirir badan in saddex loo soo dhigay ahayd oo la ii soo gaabiyo ku celceliyo waa tahay laakiin bal aan isku day inaan wada akhriyo soddon bay ku dhow yihiin oo iyo faadumo ibraahim axmed ayaa u horeysa waxaa sidoo kale dhambaalkan ku jirta ee ducanab saalax ibraahim iyo caruurteeda deeqo isaaq ibraahim cali iyo falxada maxamed cabdi iyo caruurteeda hooye sahro maxamed axmed iyo caruurteeda eedo xaliimo saalax ibraahim iyo caruurteeda iyo eedooyin kale ku jira eedo nuuriya ku jirta eeda caawa ku jirta eedda xasno saalax baa ku jirta eedda xabiibo iyo sidoo kale sacdiye cali ciidan baa la yidhi iyo madiino sheekh cabdille iyo ruqyo sheekh cabdille iyo raxiimo sheekh cabdille iyo deeqow cismaan xayfow iyo maxamed sheekh cabdulle iyo cismaan cabdulle sheekh maxamed iyo cabdulaahi cabdiraxmaan sheekh iyo ugu dambayntii cismaan isaaq iyo aabe maxamuud saalax iyo fardowse cismaan xayfow dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahaniyad dhalasho u dirayaan macalin cabdi saalax ibraahim iyo marwadiisa farxiya cismaan xayfow oo wiil ugu dhashay magaalada beledweyne maalinnimadii jimcaha baa layidhi ay taariikhdan ku beegnayd afar iyo labaatankii bisha sideedaad ee sanadka laba kun sideed iyo toban waxaa leeyahay wiilkaasi allah ka dhiga midkiisa oo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo waalidkiina wax wanaagsan u tara waa tahay dhambaalkan ugu dambeeya gacantayda waxa uu naga soo gaaray liibaan aadan xasan oo jooga mombaasa iyo wuxuu yidhahdeen hooyo xaawo xuseen iyo hooyo ruqyo dhaayow eedu madiino cali iyo aabe aadan weyne iyo waxay yidhahdeen xabiibo aadan iyo safiye aadan raxmo aadan iyo xareedo aadan iyo cabdifataax aadan ubax aadan iyo shukri aadan nadiifo aadan falastiin khaliif yuusuf iyo yaasiin ibraahim iyo nasrukiin jacfar bashir waxay tahniyad u dirayaan saciido aadan weyne iyo waxay yidhaahdeen cadow ibraahim oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada nairobi waxaan leenahay arooskiina kala kulmaa nolol raaxo badan ee banahayda kala siiyo ubad kheyr qaba ibraahim oo gabagabadii barnaamijkaan soo gaarna heesta ugu dambaysa ee waxaan barnaamijka lasoo usoo qabo qabanaynaa naf ku jecel haweydaaran haye la soco miya la jir waxaan ka sugaynaa bulaale jaamac bulaale iyada ayaanaan dabcan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan ibraahino intaan mar kale kulmi doonno waxaan dhammaantiin mid kaga tegaynaa anigoo ah ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ahaa cashe ibraahim aadan shucuud nabad geliya
walwalhay islaawaane